waa laanta af soomaaliga e v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington aan ku bilowne dalka jabuuti waxaa maanta dadka ay u dareereen doorashada madaxtinimada dalkaasi iyadoo la filayo in madaxweyne ismaaciil cumar geelleh mar shanaad xilkaasi loo doorto warbixinno ay wakaaladaha wararku ka qoreen doorashada jabuuti waxaa noo soo koobaya wariyaheenna maxamed cabdi xasan sandheere codbixiyaasha ayaa jimcaha maanta u dareeray goobaha codbixintu ay ka dhaxayso dad lagu qiyaasay laba boqol shan iyo toban kun oo qof ayaa u diiwaan gashan inay codkooda dhiibtaan dalkan ay ku nool yihiin tiro ka yar hal milyan oo qof ayaa ku yaala mid ka mida marinbiyoodyada ugu muhiimsan dunida oo ah gacanka cadmeed dalkani waxa uu martigeliyaa saldhigyo militari oo ay leeyihiin dalalka maraykanka shiinaha iyo faransiisku
si wanaagsan bay u dhacday walxamdu lilaahi nabad bay ku dhacday walxamdu lilaahi dadkuna yani si wanaagsan ayay uga qayb galeen iminka natiijooyinkii baan sugaynaa waajibkeygii waan gutay wasalaamu calaykum
madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo saddex iyo toddobaatan jira ayaa ah mid ka mid a hogaamiyaasha ugu muddada dheer ee xukunka soo hayay qaaradda afrika waxa uu xilka kala wareegay adeerkii xasan guuleed abtidoon kaas oo dalka soo xukumayey laga soo bilaabo markii uu dalku faransiiska xorriyadda ka qaatay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatankii madaxweyne geelle ayaa waxaa tartan adag kula jira hal murashax kaas oo ah zakariya ismaaciil faarax oo isagu siyaasadda ku cusub faarax ayaa wakaaladda wararkii reuters fariin qoraala ugu sheegay jimcihii maanta in wufuuddiisii laga hor joogsaday inay galaangal u yeeshaan goobaha codbixintu ay ka dhacayso si ay u eegaan sida ay wax u socdaan waxa uu yidhi wufuuddu waxay hubiyaan codbixintu inay si habsamiyo u socoto la-aantood sidee ayaa codbixinta loo xaqiijinayaa tartamayaasha kale waa kuwa taag daran mucaaradka oo kala qaybsanana way qaadaceen doorashada abel abete demese oo ka tirsan macadka chatham house qaybtiisa barnaamijka africa ayaa yidhi madaxweynuhu si fudud ayuu mar shanaad ugu guulaysan karaa laakiin taasi ma tilmaamayso in doorashadu ay tahay mid xora oo xalaala marka loo eego dad badan oo reer jabuutiya dastuurka ayaa sanadkii laba kun iyo tobankii wax laga bedelay si loo baabi'iyo xilligii xadidnaa ee madaxweynenimada inkastoo da'da ku eg shan iyo toddobaatanku ay weli jirto taasoo micnaheedu yahay in xilliga shanaad ee madaxweyne geelle ay noqonayso tiisii u dambaysay goobaha codbixinta ayaa furmay saaka lixdii aroornimo waxayna soo xidhmayaan toddobada fiidnimo iyadoo natiijadana la filayo isla caawa aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasi inoo soo koobay oo ay qoreen wakaaladaha wararka f b iyo royters ay ahaayeen
barnaamijka ilayska v o a waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta af soomaaliga ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o e waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o e somaali com haddaba ku xidhnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o e da ilayska v o e